waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali
magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyo labada gobol ee deriska lah ee shabeellooyinka ayaa maalintii afraad laga waayey wax qaad ah iyadoo ay caasimadda soomaaliya ee muqdisho wax diyaarad qaad sida aysan ka soo degin tan iyo shantii bishan kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u joojisay qaadkii kaga imaan jiray dalkaasi kenya inkastoo la sheegay in gobollada dalka soomaaliya qaarkood ay ka degayeen diyaarado qaadsida oo ka soo kicitimay dalka kenya ayaa misna qaar ka mida dadka ka ganacsada qaadka iyo bulshada reer muqdisho siyaabo kala duwan uga hadleen joojinta qaadka ee dowladdu ay ku dhawaaqday waa kuwan qaar ka mida dadkaasi iyagu qaadka iibiya oo aan la kulmay
annaga qaadkaan ganacsanayna ganacsigii qaadka wuu naga joojiyey inuu noo sheegay hay-ad uu dhaa barsinkan waa la joojinayaa ka soo fikira fikraddaasna ma uu siinin markii labaad annaga xashe maxamuud waa ku mahadsanya jaadka maadaama ciyaalkeenna baaba ay dhibaatada u geysto waddankeenna kiina asxaan noo samayn wuu ku mahadsanyahay waxaan doonaynaa inuu beeraha katarbiil noo geliyo oon beeraha falanno oo waddooyinka xaaqno oo ashkoobow noo gado oo shaqayo camal noo yeelo jaadka soomaaliya laga joojiya annaga wax dhibaatama wey waxba nuguma saadin qaadkii intaas qulqullah ku nool qaad waa gadnaa isagaa ka shaqaysannaa shaqadiisaa barannay mana rabna in nala daayo haddaan deynimadiisa la rabo mar hore la deyn lahaa anugu deyntayna saasuu ku qabnaa lama deyn karo in la joojiya anugu ma jecli inaad ka shaqaystaan jeclaha waxaan ku idhahdaa qaadkii maanta gaalkacay waa ka degay xamarna kama soo degin intaasoo malaayiinaa ku looga qaadkan dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa dadkaas maadaama aysan wax shaqo abuura u ahayn intaasoo muslimlaha ku dhaqnayd in ay qaadka u soo fasaxdo walaalow qaadka waa la siyaasadeeyey qaadka in la siyaasadeeyey ma fiicna wuxuu waa ganacsi ganacsi hadduu yahayna siyaasadda waa ka madax bannaan yahay sidaa daraaddeed qaadka intaasoo musliha oo maxaan ku idhahdaa ummadaha ku noolayd walow dadka ka ganacsada qaadka ay ku doodayaan in biilkoodii noloshoodii ay ku xidhnayd ka ganacsiga qaadka ayaa dhanka kale waxaa nasteexo iyo naruuro u soo bidhaantay joojinta qaadka u arka qaar ka mida qoysaska soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka oo iyagu sheegaya inay ku diirsadeen markii maalmaha yar ee qaadku ka maqan yahay muqdisho ay raggoodii ka helaan abiil ku filan aad iyo aad si fiican ayuu oo ku yeeshay maadaama awal anigii ninkayga uu qaadka cuni jiray oo khilaafna kala soo dhex galay haddana broblemkii oo khilaafkii wuu xalismay biilkayna awal cariiriya ku jiri jira haddana sidii hore wuu ka fiican yahay lacagta awal biilka la iisii ku cuni jiray qaadka haddana waa lacagtii wa iisoo noqoto oo sidii si ka fiicanaan u helaa dowladda federaalka soomaaliya si fiicanay u mahadsan tahay ee mamnuucday jaadka anaka iyo ninkeena xataa aada isku khilaafi jirne maadaama hadda jaadka la mamnuuc alxamdulilah biil fiicanaa ka helnaa aada uga taageersanaa dowladda soomaaliyeed maya maya hadda biilka waa noola badiyey alxamdulilah khalaafka xataa dhexdeena waa yaraada maleeha biilka si fiican noo siiyaa biilka maxamed waa mid ka mid a dhallinyarada qaadka cunta islamarkaana isagoo ku shaqaysta mootobajaad waxaana uu sheegay in maalmaha yar ee muqdisho qaadka laga waayey xaaladda reerkiisii ay soo hagaagtay islamarkaana isbeddel uu dareemayo wallaahi bilah hadda waagii hore faqriga u dhexeeya waxaa waaye xoogoo yar qaadkaa i qashqashi jiray hadda waxauu bilaababa inaan biilkayga aan sii kordhiyo oon weliba wax ku filan ayadoo xaaskayga ayadoo qoslayso aan ka tago oo waxaan ayadana weliba ducaa ay ku sii daraysa ilaahay hawada idinka mariyo ayadana ducaa ay ku darayso inkastoo ay jiraan warar laisla dhex marayo ee ku aadan sababta rasmiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya u hakisay qaadkii kaga imaan jiray dalka kenya ayaa haddana waxaa jira in safiirka soomaaliya ee dalka kenya jamaal xasan mid ka mida wargeysyada nairobi ka soo baxa uu sheegay in arrintani iyo go'aankani ay ka dhalatay markii guddoomiyaha gobolka meru ee dalkaasi kenya uu ku eedeeyey inuu somalilan booqday uuna doonayay siduu yidhi inuu kala dhantaalo midnimada ummadda soomaaliyeed walow guddoomiyuhu beeniyey oo uu sheegay in somalilan u booqday oo keliya sidii u ballaarin lahaa iskaashiga dhanka ganacsiga ee qaadka dalka kenya dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna waxa uu ka hadlay dhibaatada qaadka u leeyahay dalka soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan waxaana uu xusay inay ku tala jiraan joojinta gebi ahaantiisba qaadka laakiin marka hore uu sheegay inay yarayn doonaan qaadku broblem unagu hayaa roblemka unagu haayo dhinac walba broblem dhaqaalena waa nagu hayaa broblem mujtamacna waa ijtimaaci ah oo bulshana waa nagu hayaa dhaqaalo waa nagu hayaa dhowr boqoloo kunoo dollar ayaa dayli dalkeenna dibadda uga baxda oo qaadna loogu soo iibiyaa oo naloo keenaa waa dhaqaalo aad iyo aad u badan marka la eego broblem oo bulshadeedna waa nagu hayaayo waa kii la dhihi jiray qofku waa qofka qaadka cunaa waa maruu qaadiraysan yahay iyo maruu qaadkii raadinaya yuu u dhexeeyaa la dhihi jiray mushkiladiisa aad iyo aad u taagan tahay bal mararka qaarkood cudurro iyo waxbaa soo wehliyeyo sunta lagu buufiyey iyo daawooyinka fertilizerska wax lagu shubay marka qaarkood dadku ay u keenaan laakiin haddana mujtamac badan oo kaloo soomaali ana waa ku nool yihiin laakiin asalka waxaa ah dhibka uunoo hayst uu nagu hayo ayaa aad uga badan nafaca uu noo leeyahay ama qoysaska ka shaqaysta oo biilka ka helay iyo hooyada jidka la fadhida iyo waxyaabaha haasoo dhan markaad dhinac u fiiriso oo caawa gurigii muxuu ahay waxoogaa yaroo biila ku celinaysa midda kale oo aan aada loo arkayn waxaa laga yaaba annaga dhan dad badan oon ka doodno qaadku waxay leeyihiin hooyadaha kabarka fadhido caawada dabkeedii ma la daminaya laakiin ayagu waxaan u muuqanin aabbaha dabka lacagta lagu shidi lahaa inta soo qaada muxuu ahay marduufka qaadkaa kala baxay oo caawa dabkii u ka dansan yahay taasaan dadka aan la sidaa u muuqan wiilka inta xayraamay qaad waayey ee muxuu ahay mugoo waay inuu dad isbaaro u dhigto lacag si uu qaad u gato dad inuu ka soo xooga lacagta ken marka mujtamaca dhibuu ku hayaa qaadka fikir badan oo talo badan oo laysku dardaro oo socotana waa jirtaa qaadka ilaahay idankiis waan waan joojinaynaa laakiin marka ugu horeysa waa yaraynaynaa kadibna waa joojinaynaa dee alira laakiin waxaan waxaan qiraa mujtamaceenna mushkiladuu ku yahay qaadka marar horena waan sheegay haddana carabyada dadka ku nool qaadka nolosha inay meelo kale usii diyaargaroobaan waayihii qaadku waa soo dhammaanaya dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisii ku dhawaaqday si ku meel gaara inay joojisay duulimaadkii qaadka ee ka imaan jiray dalka kenya waxaana qaadka ka yimaada dalka kenya suuqa ugu ballaaran ee hayste uu ahaa dalka soomaaliya kadib markii waddamada caalamka gaar ahaan dalka ingiriiska iyo sidoo kale dalka horaan laga mamnuucay in qaad la geeyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali